habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah olaa wasiirada xukuumadda soomaaliya oo soo saaray amar ku socda ciidanka xooga dalka maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir oo soo saaray in la dardargeliyo ama degdiin ka soo saaray in markaasi maamulka degmada hodan oo degniin ka soo saaray in dad gaarah loo isticmaalo suuqyada xaafadaha magaaladaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafda hogaaminaya oo maanta gaaray magaalada adisaba ee dalkaasi etoobiya munaasabadda uu xilka kula wareegaya taliyaha cusub ee qaybta qaybta booliiska gobolka guud ee gobolka banaadir oo loo qabtay magaalada muqdisho muddo soddon sana kadib tiyaatarka qaranka oo markii ugu horreysa loo qabtay munaasabad dhalashada nabigeena moxamed naxariis nabadgelyokiisa ahaatee wararka dibaddana caawa waxaa ugu waaweyn ukrain madaxweyneheena valadimir zelenski oo ku dhawaaqay dagaalka looga soo horjeedo dalkaasi ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo khamiis ah waxay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha tobnaad laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada warkii oofisana golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka shiray xaaladda guud ee dalka si gaar ah dagaalka lagula jiro al-shabaab ah waxayna ay soo saareen golaha wasiirada amar ku socda ciidamada xooga dalka soomaaliya kusimaha ra-isul wasaaraha dalka ahna gul wasaar ku-xigeenka xukuumadda saale axmed jaamac ayaa shir guddoomiyey kulanka wasiirada warbixin waxaa looga dhigeystay xaaladaha amniga wasiirada markaasi dhanka amniga iyo sidoo kalena difaaca wasiir gaashaandhiga ayaa shirka ugu warbixiyey halka ay marayaan howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo guulaha markaas wax ku-oolka ah ay gaareen ciidamada qalabka sida dadka deegaanka oo iskaashanaya walaa wasiirada ayaa markaas mamnuucay in ciidamada xooga dalka loo adeegsado wax ka baxsana waajibaadkooda dastuuriga dhan kale wasiiru dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo dubashisiinta xukuumadda soomaaliya ayaa ka warbixiyey xaaladda abaaraha dalka iyo halka ay marayaan howlaha gurmadka shirka golaha wasiirada ah ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixino la xiriira isgaarsiinta iyo caafimaadka dalka dhinaca kalena haddii aan eegna saaxiibyaal maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa digniin ka soo saaray in dan gaara loo isticmaalo suuqa xaafadda sonokey oo ah dan guudda faadimo cabdilqaadir ayaa faahfaahinaysa
waxaa la calaamadeynayo waa derbiga suuqa xaafadda soonikey ee degmada hodan ee gobolkani banaadir gaar ahaan waxa uu suuqan ku yaalaa waxda oktoobar waana suuq ay ku nool yihiin boqolaal qof dadyo kala duwanna ay ku ganacsadaan maamulka degmada hodan waxa ay sheegeen in suuqan uu yahay danguud marnaba aan loo isticmaali karin dana gaar ah islamarkaana waxa uu shaqaynayaa suuqa sida maamulku ay xuseen afar iyo toban sano ilaa saddex iyo toban sano inta u dhexaysa sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa tilmaamay inay jiraan dad doonaya in ay suuqa boobaan kadibna u isticmaalaan dana gaar ah hase yeeshee arrintan amar adag ayay ka soo saareen maamulka degmada hodan iyo saraakiisha booliiska qaybahooda kala duwan ee ku sugan halkan iyo saraakiisha minishiibiyada intaasi kadib waxaa ugu horreyn hadlay guddoomiyaha waxda oktoobar shariif nuur cali waxa uu sheegay in aan la iibin karin suuqa lana kiran karin suuqaani afar iyo toban sano ilaa saddex iyo toban sano uu u dhexeeya oo shaqaynhayay waa danguud dadkaasaa ku ganacsada oo ku nooloo ku shaqaysta wararbaa suuqa ku jira suuqaas waxaan caddaynaynaa saakay inaan la iibin karin inaan la kirayn karin in dantii guuda loogu talagalay dadkii lagu adeego dad imaan la'aan carrada ku joogaa jooga siaad og tihiinba waxaa laga celin la'yahay danihii guud dadkii mseedyadii suuqyadii xarumihii dawladda oo lagu shaqaynayaa daddad kor inta ka tuso buu lacag uga qaadanayaa wararkaasi waxa weeye carraday ku jiraan saaka maqsadka aan u nimid intaas weeye taliya xigeenka dhinaca qaybta weliyow cadde oo isna dhankiisa hadlay ayaa tilmaamay in guddoomiyaha gobolka banaadir uu ka codsanayo in tallaabo sharci waafaqsan laga qaado dadka ku howlan sidii suuqan ay ku iibsan lahaayeen dadka ku howlan ee isku dayaya inay sharciyeeyaan ama safarloog ama muxuu rajabuud u jaraan meelaha danta guud inay dadkaas guddoomiye uu tillaabo sharciga ka qaado kuwa kale oo raba inay ayakuna danahooda u sharciyaan inta lacaga laaluushaa bixiyaan in meelaha danta guud loo jarjaro suuqan sidaa ogtiinba waxaa ku nool boqolaal qof oo xaafadan degan oo ama ka tukaamaysta ama ku ganacsada arrintaa iyadaa dadka ku hawlan inay ka waantoobaan oo lacagahooda aysan meelo qaladaa ku bixin ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada hoodan ee gobolkani banaadir cabdixamiid cabdikariin xuseen waxaan rabnaa ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool degmadan ama daafaha muqdisho ka imaada ee subax kasta ay ku soo damaaciya danguud inay hodan ka qaataan annagu ma aqbaleenno majaraha hodan intaa haynana wallaahi bilaahi talla inaan aqbalayna danguud in dangaar loo isticmaalo ninka boqolaalka kun ku bixinayow danguud qaadan maysid ee aad meel kale oo adiga kuu fudud oo ilaahayna kuugu ciqaabaynin oo lacagtaadii waxa ku fidnayn ummadda soomaaliyeed hooyo danyar ha ku ganacsato suuqaan wax lacaga lagama qaado dowladaa dhistay dowladda dhistaan maanta gacanta ku haysa waxaan rabnaa marka dadka ka faa'iidaysanayo dowladda cusub iyo dowladdii wakhtigeedu dhammaaday inta u dhexaysa weli annagaa joogno annaguna waxaan ilaalinaynaa danta guud waay danta guud sideeda dangaara in loo isticmaalaahi waa nagu qalad qof kastoo soomaali ah nafteeda aniga markaan ka hadlaya uma ogoli wax umad soomaaliyeed ee leeda inaan keligay qaato sidaas aan u oggoleen anigoo mas-uuliyadda guddoomiye ku-xeenka degmada ah ayaan haddana qof kasta oo maamula oo annaga naga mid uusan u oggoleen in qof kale uu qaato haddaan aragno qof ganacsada ah oo eriyan soo istaagaya waxaan hay-adaha amniga ka codsanaynaa oo booliiskuna la joogo maanta inay gacan bira ku qabtaan islamarkaasna maxkamadda sare iyo maxkamadaha madaniga ah lala tiigsado xabsiga dhex uu liinta ku cabiya ilaahay idinkiisa faadumo cabduqaadir xasan raadiyaha iyo tv-ga dalsan muqdisho dhinaca kale wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre yubdu hogaaminaya ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada adisabab ee dalka kenya waa dalkaasi etoobiya wasaaraha oo ka qaybgeli doonaa shirka caalamiga ee madasha tana ayaa waxaa garoonka diyaaradaha adis ababa si diran ugu soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka xisbiga b b ee haya talada dalkaas etoobiya aadan faarax ibraahim madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida mustafa cumar iyo mas-uuliyiin kale wafdiga wasaaraha waxaa kamid a wasiiru dowlaha xafiiska wasaaraha xilsi jaamac gaani wasiiru dowlaha arrimaha dibadda cali maxamed cumar wasiiru dowlaha amniga gudaha maxamed cali xagaa wasiir ku-xigeenka duulista hawada jenaraal sulub axmed firin wasiir ku-xigeenka wasaaradda gudaha cabdixakiin xasan ashkir senator eliyas bedel gaboose la taliyaal iyo mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska wasaaraha markaan haddii aan aadno munaasabad markaasi xilka ay ku kala wareegayeen ah taliyaha markaasi ama kula wareegaya taliyaha cusub ee qaybta guddiga booliska gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho markale faadumo ayaa ka warmaysa
sarayagaas cabdi xasan maxamed xijaar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa kow iyo tobanka bishan xilka taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxa uu magacaabay gaashaanla sare mahdi cumar muumin kaasoo bedeli doona taliyihii isaga ka horreeyay allaha u naxariistay sareeye guuta farxaan maxamuud aadan qaroole haddaba munaasabadu xilka kula wareegaya taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxaa lagu qabtay xarunta taliska ciidanka kumaanda buluusiya ee magaalada muqdisho iyadoo ay goobjoog ahaayeen taliyaha ciidanka booliiska taliya xigeenka iyo qaybaha kala gedisan ee saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed dhinaca kale munaasabadda ay ku qalin bedelanayeen layla saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay dugsiga tababarka ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye ee magaalada muqdisho iyadoo munaasabadan ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ay qaybkayeen xubnaha golaha wasiirada taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliya xigeenka taliyaha hogaanka ilaalada canshuuraha iyo dhammaan hogaanada qaybahooda kala gedisan ee ciidanka booliiska soomaaliya markii munaasabadda la gudagalay ugu horreyn waxaa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya
baarsi wacdaadataan macnaheeda waa in falalka dambiyeedee dhaca ee ku dhaca bulshadeena loo helo wada saxa ku oo lagu ogaanayo cidda samaysay iyo sababtay u samaysay lana marsiinayo weli cadaaladda idinsaxanaya si muwadanka soomaaliyeed u helo xaqiisa iyo waxa uu badan yahay oo ah inuu si nabad ah nabadgelyo ah iyo sharaf ah dalkiisa ugu noolaado sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar oo u hambaliyeeyey dhammaan dheeli saraakiisha qalinbedelatay iyo baarayaashii lagu tababaray halkan waxaana uu faray in halkooda ay ka sii wadaan sugidda ammaanka guud ee magaalada muqdisho mas-uuliyad baa idin saaran sarkaalnimadu si saaran ma aha mas-uuliyad aan awal idin saarayn ayaa hadda idin saarmaysa hadday aqoonta baarista tahay iyo cadaaladda dadka aad u simaysaan iyo hadday tahay noqoshada madax ama sarkaal sare ama sarkaal aad noqoto waxay kugu xambaaraysaa inaad mas-uuliyad saa'ida aada isa saarto sidaad ula dhaqmi lahayn shacabkeenna waxaan rabnaa dadka dembibaarista la baraya saraakiisha dadka aan u adeegaynaa waa dad soomaaliyeed waa dad subax walba dacwo iyo dana saldhigyada ayay ka soo gelayaan meelaha aada joogtaan dadkaas markay idiin imaanayaan xaalado kala duwan bay ku jiraan qof baa cadhaysan qof baa faraxsan mid baa cadaalad darro sheeganaya in la dhegaysto oo loo dulqaato oo ay noqdaan dadku kuway ku soo cararaan buliisku inay noqdaan ayaa la rabaa marka inaad dhegaysataan dacwadoodu siday tahayna cadaaladna aad u fashaan waa waajibka koowaad ee laydiin tababaray anoo huwa inaad ka soo dhalaali doontaan oo waajibaadka aad gudan doontaan ugu dambayn waxaa hadalka qaatay yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho marka buliisku sidiisaba dhacdhac laguma yaqaanee waxaa lagu yaqaanaa ilaalin sharciyaa lagu yaqaanaa askariga dembiilaha soo qabanaayo iyo midka oobiga ku qoraayo iyo midka baaraayo iyo midka u gudbinaya xeer ilaalinta iyo midka geynaya maxkamadda iyo kulliba kul waxay yihiin waa sharci ilaaliyayaal waayo ummadduna markay hagaagi rabto buliiskaa u hagaago hadday qalloocabtana buliiskaa ka qalloocdo marka waxaan rabnaa layli saraakiisha galabta halkan joogta iyo baarayaasha loo xuli doono inay meeshaasi ka amba qaadaanaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan dugsiga tobabarka ciidanka generaalkaahi ee magaalada muqdisho
waxaad degeysanaysaan warka habeennimo ee dalsan muqdisho soomaaliya markaana muddo soddon sano ah kadib tiyaatarka qaranka ayaa markii ugu horreysay lagu qabtay munaasabadda dhalashada nabigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyokiisa tee bisha mawlid waryahayga maxamed iidle ayaa ka warmaya
muddo soddon sano ah kadib halkan oo ah tiyaatarka qaranka waxaa ka socota munaasabadda xuska iyo weynaynta suubanaheenna moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ee bahayeele mu'asasada macali nuur oo ah mu'asaso ku suntan faafinta diinta islaamka ayaa soo qabanqaabisay madashan sida weyn loo soo agaasimay ee lagu weynaynayo dhalashada nebigeenna moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ee bahayeele mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda kuwaas oo isugu jira wasiiro saraakiil ciidan xildhibaano culamaa udiin iyo marti sharaf kale oo lagu casumay munaasabaddan yaa rabbi bilmustafaa balli maqaasidana afir lana mamala yaa wasicaalkarame allah intii munaasabaddu ay socotay ayaa waxaa madasha looga sheekeeyey muhiimadda ay leedahay xuska iyo weynaynta maalintan qiimaha gaarka ah ugu suntan shucuubta muslimiinta ah ee bisha mawlid oo ah markii uu dhashay nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ugu horeen waxaa madasha ka hadlay korneyl saacid macali nuur maxamed siyaad oo ku hadlayey magaca mu'asasada diiniga ah ee macali nuur oo munaasabadan qabashadeeda iyo qabanqaabadeeda lahayd mu'asasada macalin nuur waxay ku soo dhoweynaysaa dhalashada mawlidka nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalih taas oo ah waxyaabaha lagu farxo waxa ugu wanaaga badan mu'asasada macalimo oo ka shaqaysa kheyraadka iyo diinta taas oo la bilaabay sanadkii markay ahayd kun sagaal boqol afartan iyo labadii waxyaabaha ay mu'asasada macaliminuun ee ka shaqayso waxaa ka mid ah barista diinta qur-aanka kariimka ah iyo culumtiisa sheekh yuusuf cali caynti oo ka mid a culimaadudiinka soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda maalintan iyo xuskeeda nabiga wuxuu yahay tungu taagan yahay waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ina mutaabacata annabiy diinu walmacabbatu diinu والاقتداء به الدين ومدحه الدين وتعليم سيرته النبي الدين انت صوتك دين تاجراني مسكين وينيتي لقيمتي لكن النبي عليه الصلاه والسلام وحاول الوصيه كتاب القران يوحي الوصيه سيره النبي عليه الصلاه والسلام wasiir hore cabduqaadir sheekh cali bakdaadi wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda soomaaliya saalax shariif cali iyo wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka maxamed sheekh cali doodishe ayaa iyaguna madasha hadal ka jeediyey maadaama ay muhiim u tahay waxaa loo baahan yahay munaasabadahan oo kale inay noqoto dowladdu cidda hogaaminaysa cidda abaabulaysa cidda kharash garaynaysa ayna noqoto maadaama si sharciya ay u tahay maalmaha qaranka maalin ka mid ah oo fasax qarana ay tahay inay juhdi ku bixiso oo dowladdu ay munaasabaddan ka muuqato marka qofku ku sharfoo waayo haddii nebigu uu ka sheekeeye uu ku dayda itibaaciisii sunnadiisu u ayida dadku ku sharfoo waayo annagaa kow ka ah horta taas in loo fahmaa la rabaa mooyaane nebiga maxaa la ii baahan inaan loo fahminaa la rabaa waxaa waye nebigana sala allahu calayhi wasalama waxaa dhaxlay dadkii maxaa lahay saxaabadii ka soo bilaabo ilaa salafu saalix iyo dadkii ka sii dambeeyey dhammaan way weynaynaayeen dariiqada qalbigeeda waa saafi indhaheeda waa saafi dhagaheeda waa saafi lisaankeedana waa saafi saas darteed bulshadeennaan dhibaatada ku dhacday marka aan rabno inaan la tacaalno oo aan amnigeeda fikri aan u ilaalinno si cilmi ah oo deggan oo xigmad leh ayaan fikirka u waajahaynaa
guud ahaana warkii habeenimaad kala soobtaan raadi hadalsan magaalada muqdisho ee qartan dhegeystaha waanaginta warkan dhegeysinta ku kulmi doona siyaasi nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel